Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa nolosha reerkooda ka maareeya iibinta cuntooyinka wataniga ah. Haweenkan ayaa cuntooyinka wataniga ee ay sameeyaan waxaa ka mid ah muufada, soorta iyo cambuulada, iyagoo ku ganacsada suuqa daraawiishta ee magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
wataniga cambuulada soorta muxuu ahayta muufada ee muxuu ahayta shaahoo kale muxuu ahayta baastada bariiska wax walba waa karinaa bulshada ka waran sideeba kaaga iibsaa cuntada wadaniga cuntada wadaniga waa loo baahan yahay waa la jecel yahay balse suuqyaha hadda iska hooseeya ma ogi awal waa la jeclaan jiray balse hadda waxa hooseeya suuqa sidiisaba suuqaa hooseeba muxuu ahayta wixii oo dhan suuqyaha hadda way liitaan laakiin maryaalo badanay iska fiican yihiin waa soo marnay laakiin hadda waa liitaan dadka magaaliga oo magaalada jooga iyo safariga kor ka soo safra intaba waa naga iibsadaan waxaan iibiyaa masagidiga dhaqanka soorta muufada hilibgeelka wixii lamidoo daruuriya caanaha geela ariga in badan ayaan macaashadan iska dhex jooga ugu yaraan shan sano nolosha ayaan ku maaraynaa noocaas unbaan uga shaqaysanaa shacabka reemiyiga inkastay waagii hore oo soomaaligu shaqaynaya aan ganacsiga naga fiicnay hadda uu maanta o dhan haddaad shaqaynayso taleefonka waxa ku jiro aad saluugayso hadday badan yihin macaata yaraanaan haddaa gacmaha geliso ayadoo dhan ay kala bidayso marka ilaahay idankiisa waxaan ka rajaynaynaa nabad kheyr qabto nooli kulanto inaan helno lacag iimaanka qabtoon ku shaqaysano iyo nabad lagula shaqaysto waxaan bilaabaa labada saaco subaxnimo sagaalkana waan ka rawaxaa watiguna waqtiguna had walba waqtiga waa wix naga saacido mar aan wax fiican ka helno maal maalin aan xaaladdu iska bariga dhexa noqoto nasiibo calalaahi nasiibkanaga calafkanaga waxaan ka helnaan iska quudanaa nasiib waa waxaas maru baxay maru baaro waa raashinku waxaa lama dhihi karo maalin walba nasiibkaa waxaad la kulanto waa un suuq baaro waa waxaan ku danaysanaa xaafadaan iskaga geysanaa xoolaha baa noo joogaan iska siisanaa nolosha reerkeeda nolosha reerka iyo guriga kiradiisa iyo ciyaalada iskuulkooda iyo waxaas baan ka baxsanaa haweenka soomaaliyeed ayaa kaalin ka qaata sidii ay u horumarin lahaayeen nolosha qoysaskooda